bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wclaa aalihi wasaxbihi wslem ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alkelimu اطayib lisheikhi اlislaam ibni teymiyata raximah اllahu tacaala baabu faslun fi lwilaada dhalidda ayaa fasalkan uu fasal yahay marka la dhalo ama qofka uu dhalayo muxuu akhrisanayaa ama maxaa adkaaro soo arooray yudkaru ana faatimata radia allaahu canha waxaa la sheegayaa buu yidhi faatima radia allaahu canha lamaa danaa wilaadatuhaa dhalmadeeda markii ay soo dhowaatay amara rasuulullaahi sala allahu aleyh waalihi wasalam rasuulku waxa uu amray umma salamata umu salama iyo zaynaba binti jaxash an taatiyaa inay u yimaadaan fataqra'aa cindahaa agteeda ay ku akhriyaan aayat alkursiyi iyo ina rabakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalard ilaa aakhiri alaaya fi suurati alacraaf yani ina rabakm allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fi sitati ayaami huma stawaa cala alcarsh yugshi leyla annahaara yatlubuhu xahiidan washamsa walqamra wnujuuma ila akhiri ilaaya nacam ayb wa yucawidaahaa ay magan geliyaan bilmucawidateyni mucawidateynka qul acuudu birabi lfalq iyo qul acuudu birabi nnaas nacam mualifku marka inuu daciif yahay buu ishaaray ibnulqayimna sidaas oo kale ayaa isaguna uu ishaaray oo yudkaru ayuu ka cabiray waxaa laga sheegayaa buu yidhi waana siiqatu tamriid xadiidka inuu daciif yahay baana laga qaadanayaa laakiin intaa keliya kuma filna imaamu nawowina waa ka aamusay isaga iyo keyrkii xadiidkan aaduu daciif u yahay oo muusa bni moxamed ibni cataa ayaa ku jiro oo aad marka waxaa weeyaan dacfigiis oo aad u daran yahay bal yani mawduuc baa xadiidka la dhihi karaaba nacam ayb marka xadiidkan wax camalfala ma laha wa qaala abuu raafic radia allaahu canhu waxa uu yidhi ra-aytu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulkan arkay adana inuu ku adimay fii uduni lxasani bni caliyin xasan bin cali dhegtiisa uu ku adimay xiina waladathu markay dhashay faatimatu radia allaahu canha faatima markay dhashay bisalaati yacni salaada aadaankeeduu ku adimay bisalaati jaariya majruurka wuxuu ku tacalluqayaa adana adana bisalaati salaada u adimayba aadaankii salaada oo kale ayuu dhegtiisa ku akhriyey nacam marka qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiixun buu yidhi xadiidka marka shaahid buu leeyahay beyhaqi ku sugan fi shucbi liimaanka min xadiid ibni cabaas ah ibnulqayimna tuxfatu lmawduudka ayuu ku sheegay xadiidkan marka saasaa marka wuxuu ku yahay xadiid xasan nacam ibnulqayim waa u xasaneyaa kutubta dambe oo sheekh alalbanina xadiidkan dacfi iyo waxbuu ka muujiyaa markii horena xadiidkan inuu xasaniyey kutubtiisa ayaa jirto marka calaa kuli xaalin xadiidku marka taxsiinkiisa badan in dhegta marka midig looga adimo ilmuhu markay dhashaan waxa ugu horeeyo ay maqlayaan si u noqdo aadaan si u noqdo yani towxiidka iyo allah subxaanah wa tacaala markuu dhimanayana de dadka waxaa la faray laqinuu mowtaakum laa ilaaha illa allah dadkiina dhimanayo laa ilaha illa allah u laqina oo waxa aad adduunka kusoo gasho ugu hor maqasho iyo waxa aad adduunyada uga baxdo inay laa ilaha illa allahu noqdaana lagaa rabaa maxaa yeelay iyadaa laguu abuuray iyada ayaad ku noolaanaysaa aayatiinkaaga iyo mustaqbalkaagana iyada ayuu ku xiran yahay nacam wayudkaru can ilxuseyn bni caliyin radia allahu canhuma waxaa laga sheegayaa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama man wulida lahu mawluudun man wulida lahu qofkii loo dhalo mawluudun ilmo qofkii loo dhalo mawluud wax la dhalay fa adana fii udunihi lyumnaa dhegtiisa midig ku adimo wa aqaama fii udunihi lyusraa dhegtiisa bidixna ku aqimo lam tadurahu ma dhibayso ummu sibyaan ma dhibayaan nacam ayb ma dhibaysa taasi ayb marka macaanida ummu sibyaanku waa dabayl ilmaha ku dhacdo saasaa marka cayni ou dhahayaa nacam ayb oo marka aafey dhibaato ma asiibayso xadiidkan isaga marka waa mawduuc ibnu sunni baa weriyey bisanadin oo ay ku jiraan laba mutaham iyo mid kaleo daciifa uu ku jiro marka aad buu daciif u yahay xadiidkan isaga nacam wa qaalat marka aadaanka dhegta midig unbaa hadda xadiidkeeda xasan uu yahay nacam wa qaalat caaishatu radia allaahu canha waxa ay tiri kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyhi waaalihi wasalam rasuulka yu'taa bisibyaani caruurta yareer ayaa loo keenayey fayadcuu lahum waa u ducaynayey bilbarakati baraka ayuu ugu ducaynayey wayuxanikuhum taxniigna waa u sameynayey taxniigu marka waxaa weeyaan timir in lasoo qaado timirta la calaliyo oo marka canuga carabka dhanxanaga loo loo marmariyo dhanxanaga marka kore loo marmariyo si markaa yacni qoyaankaas oo calooshhiisa ay u galaan taxniigu markaasaa la yaraha ilmaha asxaabta markay u dhashaan marka rasuulka ay u keeni jireen caleyhi salaatu wasalaam timirtaas u calalin jiray markaasuu dhan xanaga u marin jiray waana u ducey jiray nacam ayb marka nebigana khaas kuma aha oo taxniigu hadda yani sida xooga badan rasuulka keliya gaar kuma ahna culummada way sunneeyaan xataa yacni xilligii nebiga marku dhintay kadibna uun dadkii markaa qofkii salaax iyo wanaag un lagu tuhmaayo inuu marka ilmaha loo keeno oo u taxniig u sameeyo una duceeyo ayb ayb marka waxaa laga qaadanayaa marka ilmaha in marka barakada fayadcuu lahum bilbarakati buu ugu duceynaya khayr buu ugu duceynaya marka ilmihii in marka ay dhashaan marka ay dhalanayaan horta nikaaxi adkaartiisii baa lagu soo sheegay qofka markuu xaaskiisa u tegaayo inuu shaydaankii ka iska fogeeyo bismi illaahi allahuma janibna shaydaana wajanib shaydaana maa rasaqtanaa inuu dhaho ilmihii markay dhashaan dhegta midig looga adimo qof wanaagsan loo geeyo u ducey la yiraahdo waxyaabahaas oo dhan marka waxay kamid tahay waxyaabaha qofka ilmihiisu xuquuqda ilmihiisu ay ku yeelanayaan markii ay dhashaanna marka ay hadal gaaraanna ibnulqayim raximahullah wuxuu leeyahay waxyaabaha kaloo lagu leeyahay waxaa ka mid a maalinta tobnaad inuu magac maalinta toddobaad inuu magac fiican u bixiyo ilmaha isla markaana uu markaa tintii iyo yixdii iyo waxa uu ka xiiro wasaqdii markaasaa looga zuuliyo kadib marka ilmaha marka in caqiiqo oo u sameeyo maalinta toddobaad oo waqlal u sameeyo waqlashu ilmaha waxaa weeyaan waxay u taraysaa waxweyn bay u tahay oo adiga laftirkaaga ilmahaaga shafaacadooda hadday kaa saqiiraan ma helaysid haddii aadan u waqlalin oo xadiidku wuxuu leeyahay kullu mawluudin murtahanun bicaqiiqatihi mid kastoo yacni ilmo yareeree la dhalo murtahanun bicaqiiqatihi caqiiqadiisa ayuu macnaha caqiiqadiisa ayaa marka ayuu u xabisan yahay kullu mawluudin murtahanun bicaqiiqatihi mid kastoo la dhalo ilmo yaryar ah murtahanun bicaqiiqatihi caqiiqadiisa ayuu u xabisan yahay macnaha waxaa weeyaan shafaacadiisii ma helaysid waay oo cunugaagii shafaacadiisii ma gaaraysid ilaa marka isaga ou aada uga waqlasho saasaa imaam axmed uu ku macneeyey waxaa kaloo sidoo kale ilmuhu ay kugu leeyihiin dabcan markii ay hadal gaaraan oo heer ay hadli karaan markay ilmaha soo gaaraan in laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah la baro oo bimacnaa yani laa shahaadateynkii ama tawxiidkii carabkooda in lagu saxo markaa nacam oo mar allaale markauba hadal gaaro laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah la karsiiyo nacam soo ma garanin oo waxyaabaha ugu horeeya ilmaha ay kusoo hadaaqayaan inayba noqoto tawxiidkii inuu noqdo dabadeed marka hadduu toddoba sano iyo sii gaaro marka inaad salaadda usii diyaariso ood salaaddii barto oo salaadii marka aada amarto oo tukado salaadii nacam qur-aankii iyo markaa lagu tarbiyeeyo waxyaabaha muxaramaadka waaweyn looga digo oo yacni zinadii inay xun tahay tuugnimada inay xun tahay iyo waxyaabaha xunxun loogaga digo waxyaabaha waaweyn ee diinta islaamka ku weynna in lasii baro oo loo diyaariyo siyaabahaasaa ka mid a xataa hadduu agoon yahay oo kale waxyaabahaas waaweyn baritaankooda maalkiisaa laga bixinao laga barayo looga ijaara macallin nacam oo waxay ka mid tahay yani ilaa bilatii hiya axsan ay kamid tahay waxay kamid tahay waxaan ujeedaa waxyaabaha agoonka marka maalkiisa u ah maalkiisa ah ee isaga markaas dantiisa u ahay kamid tahay cunto keliya in la siiyo dhar loo soo gado muhiim ma ah tarbiyadiisa iyo waxbarashadiisa ka weyn nacam ayb waxyaabahaasna marka imaamu nawowi muqadamada majmuuca uu ku sheegaa fayadcuu lahum bilbarakati wayuxanikuhum kharajahu abu daawuuda marka tacaaliimtan dhan lama yaqaano axkaamta mawluudka lama baranayo ilmaha qofku iskaga dhalanayaan ilmihii yaqaan gaarayo dhibkoodii iyo isagii is arkayo markaas nacam hadhow markaas wuxuu leeyahay waxaan dhibaatadiisu waa maxay dhib badanaa waxaa laga yaabaa isagii dadaal isagii yacnii gaboodfal uu sameeyey darteed inuu marka yani ilmahan aysaan ku noqdeen eedana isaga inuu leeyahay laga yaaba وعn cمر بن شhucaybi can abihi can jadihi can الnabiyi slى الlahu عalيh waalihi waslama anahu amara nebigu wuxuu amray bitasmiyaةi اlmawluudi cunuga la dhalay in loo magacabloo magac bixiyo yowma saabicihi maalintiisa toddobaad wa wadci اlأdaa canhu dhibka wasaqdana in laga qaado oo yixda laga xiiro wاlcaqi iyo in loo yani iyo in loo xaqiiqeeyo oo loo waqlalo qaala tirmidiyu xadiidu xasanu tirmidi wuxuu yiri xadiid xasana xadiidkan ibnulqayimna axkaam tuxfat lmawduud fii axkaami lmawluud kitaabka la yiraahdo uga hadlaa nacam qaala tirmidiyu xadiidun xasanun waana xadiid saasoo saa oo xasana weeyaan bishawaahidihi nacam waqad sama nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam marka magacaabistana inaad dad culamaa ama dad khayr aad ku tuhmaysa in lagala tashto nacam waxyaabaha ugu fiicanay ka mid tahay nacam laakiin kii kuusoo galaba haddaad kala tashato waaxid cilmaaniyo waxuu kala ogyahay aan jirin ama laga yaababa inuu marka necab yahayba islaamkii iyoiyo diintiiba iyo dhaqanka suubanba inuu markaa ku yiraahdaa laga yaabaa magac carbeed cunugaaga ha iskaga bixin nacam oo maxaa loo bixina markaas wuxuu ku leeyahy magacyadii soomaalida hore ilmahaaga u bixin nacam ayb soo ma garan marka waxyaabahaas oo kale ma fiicna taas oo kale magac soomaalina kuwaas ma rabaan nin diinkiisii ka tegey diinkii uu ku dhashay oo ku barbaaray ninkii ka tegey soomaalinimana ma raba ee been weeyaan waa soomaalinimada waa jaranjaro looga takhalusayo diinta hadhowna iyadaa laga takhalusaa marka dambe nacam hadhowna iyada ayaa laga takhalusaya marka waxyaabahaas oo dhan dadka muslimiinta inay ka digtoonaadaan lagama maarmaana nacam haddaynan ka digtooneyn oo dhibaatadeeday leedahay nacam wuxuu yidhi marka waqad sama nabiyu sala allahu aleyh waalihi wasalama nebigu wuxuu u bixiyey ibnahu wiilkiisa ibraahiima ibraahim ayuu u bixiyey u magac bixiyey wa ibraahiima bna abi muusa wa cabdallaahi bna abi talxata walmundira bna abi usayd qariiban min wilaadatihim markii la dhalay agteeda nacam qariiban min wilaadatihim markii la dhalay agteeda ayuu magacyo u bixiyey raggaas dadkaas oo dhan ilmahaas oo dhan wacan abidardaa rad marka asxaabta nebigaaba u magac bixi jiray ilmahoodasa uma jeedid nacam wacan abidardaa radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyhi waalihi wasalam rasuulku waxa uu yidhi inakum idinku tudcuuna yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waxaa laydinkugu yeerayaa biasmaa'ikum magacyadiina wa asmaa'i aabaa'ikum magacyada aabayaalkiin faaxsinuu asmaa'akum magacyadiina hagaajiya oo wanaajiya dakarahu abuu daawuuda baa sheegay isnaadka waa daciif qofkii taxsiiniyana wuxuu leeya wahmi baa ku dhacay saasuu leeyahay sheekh ilalbaani laakiinse in magaca aabbaha layskugu yeerayo axaadiid kusoo aroorta waa jirtaa qofka magaca aabihii in loogu wacayo marka waxyaabahan ay leeyihiin qofka aakhiro markau tago magaca hooyadiisa isaga magaciisa iyo magaca hooyadiisa laysku xijinaa sax ma aha nacam ayb dakarahu abu daawuuda wadakara muslimun fii saxiixihi waxa uu ku sheegay can cabdillaahi bni camr radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wali wasalam rasuulku waxauu yidhi ina axaba asmaa'ikum magacyadiina ka loogu jacayl badan yahay ilallahi alla agtiisa cabdullaahi weeyaan wa cabduraxmaan cabdullaahi cabduraxmaan weeyaan nacam magacyada alle agtiisa loogu jeceyl badan yahay labadaa weeyaanoo waxaa weeyaan maxaa yeelay magacyadan dadkaani lagu magacaabay ilaahay baa loo addoomiyey nacam ayb wa bilcagsi marka ilaahay heyrkii in loo addoomiyo ilmahana oo maga magacooda saa laga dhigana khalad waay nacam soo ma kasin cabdilxaarith iyo cabdilfulaan iyo cabdilxusein iyo shiicadaa ku badan waxaas cabdilxusein iyo cabdilfaatima iyo waxaasay la baxaan nacam ayb qalad waa dadku allay addoon u yihiin in dad addooma looga dhiga magacyadooda sax ma aha ayb wacan abi wahb aljushamiy qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam tasamuu biasmaa'i alambiyaai ambiyada magacyadooda isku magacaaba wa axabu alasmaa'i ila allahi tacaala alla agtiisa magacyada kuwa loogu jacayl badan yahana cabdullaahi weeyaan waa cabdullaahi wa cabduraxmaan iyo cabduraxmaan weeyaan nacam cabdullaahi iyo cabduraxmaan weeyaan wa asdaquhaa magacyada kuwa ugu runta badanna ee bani aadamka ka tarjumi ogna xaarithun wa hamaam weeyaan xaarithun wa hamaam wa aqbaxuhaa kan ugu xun magacyadana xarbun wa murah weeyaan halkan marka wuxuu ku sheegay kharajahu abu daawuuda waannasaa'iyu nacam isnaadka dacfi baa ku sugan shaahid buu leeyahy laakiin mursal ah jumlada ambiyada iyadoo aanay ku jirin tasamuu biasmaa'il ambiyaai iyada ma ku jirto inta kale shaahid bay haystaa waana xasan marka nacam marka xadiidka cabdullaahi cabdiraxmaan waaba lasoo sheegay xaarith iyo hamaam sababta ay asdaqul asmaa u yihiin waxaa weeyaanay culimmadu dhahaan bani aadam kasto labadaas tilmaan ayuu ku tilmaaman yahay oo xaarith waxaa weeyaan ay kaasib qof wax kasbado waa mid wax kasbanayo ma ogtahay xaarith waa midka wax beeranayo waa qofka wax beeranayona waa kaasib qof yacni wax kasbanayo waa sooma kasin hamaamna waxaa weeyaan qof himilo leh himo himo ayaa ku jirta bani aadan kastana himo iyo waxaa ku jirta marka iyo kasab himo iyo kasab baa ku jirta imaa ila alkhayr wa imaa ila ashari nacam walidalika xadiidka rasuulka wuxuu aha kullu nnaasi yaqduu dadka dhan waa kalahayaan fa baa'icun nafsahu fa muctiquhaa aw muubiquhaa qof kasta waa kalahayaa naftiisuu iibinayaa fa muctiquhaa waa mid soo xoreynaayo ow muubiquhaa ama waa mid halaajinayo marka dadku subixii guryahooda waa ka kalahayaan imaa waxay u kalahayaan khayr wa imaa ila shari naarta laftirkeeda camal waayo la samaystaa lagu galaa soo ma kasin fadhi jief laguma taga iyada laftirkeeda naarta laftirkeeda saa ogow nacam marka bani aadam kasta marka himaa ku jirto bani aadam kastaana wax unbau shaqeeyaa waa shaqeeye waana himo badan yahay nacam himadu marka islaamku wuxuu faray hima alhimatu alcaaliya himada sarreyso oo ilaah nabi sal ll ly slam wuxuu yidhi in allaha tacaala yuxibu macaaliya alumuuri wayakrahu safsaafaha ilaahay subxaanah watacaala wuxuu jecel yahay umuuraha kuwooda sarsare waxa hoose ee liitana ilaahay waa necib yahay subxaanah wa tacaala marka xaarif iyo hamaam saasay magacyada ugu run bateen waa laba tilmaanoo bani aadam walba uu ku tilmaaman yaha wa aqbaxuhaa xarbun wa mura waxaa ugu xun xarbun wa mura xarbun waa dagaal ujooga colaad camal waa nacam soomaalidu waxay meeshay ka dhan colaad wa mura mura isagana waa dacar nacam ayb waana la baxaan soomaalida laftirkooda dacar iyo colaad iyo waa la baxaan qalad waa iyo xarbiba magacyadaas ma fiicna maxaa yeele waxay tusaayaan yacni tashaa-um ayaa ku jira tafaa'ul ma ku jiro carabtaa waxay ahaayeen addoommadooduna waxay u bixi jireen magacyo yacni yasaar iyo kale iyo u bixin jireenoo maadaama addoonka uu shaqaynayo isaga oo uu wax soo inuu cidda wax soo geliyo oo dadka u shaqeeya un muhiimadiisu ay tahay waxay u bixi jireen yasaar iyo yacni yasaar waxaa weeyaan marka mid tanaad oo wax haysta oo kale ayay u bixinayaan tafaa'ul ayagoo ka wado ilmahoodana waxay u bixi jireen xusni iyo xarbi iyo dagaa waxay rabaan inay dagaalamaan maogtahay ilmihi geesiyaal ahaadaane dhaqanka carabtaas has ahaa marka rasuulka labadaba waa bedeli jire kharajahu abu daawuuda wannasaa'iyu waqad hayara anabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nabigu wuxuu doolay asmaa almakruuhata asmaada lmagacyada la naco ilaa asmaaa xasana magacyo wanaagsan buu u bedelay fa kaanat zaynabu kuwa ammaanta ay ku jirtana waa bedeli jire nabiga sal ll ly slam fa kaanat zaynabu zaynaba tusamaa waxaa la dhihi jiray bara bara ayaa la dhihi jiray fa qiila waxa uu yiri marka waxaa la yidhi tusakii nafsahaa nafteeday ammaanaysaa nacam fa samaahaa nebigu zaynaba ba u bixiyey nacam ilaahay baa yaqaan qofkii baari ama ogtahay ammaantana ma roona nacam wa kaana yakrahu wuxuu nici jiray an yuqaala in la dhaho kharaja min cindi bara nebiga barra agteedu kasoo tegey iyo waa nii oo diidi jiray wa qaala lirajuli ninba wuxuu ku yidhi masmuka magacaa qaala wuxuu yidhi xasan ayaa la yidhi xasan meesha adagaa la yidhaa nacam qaala waxauu yidhi bal anta sahlun adiga magacaada sahal baa la yidhaa nacam saasuu yidhi nacam sahl marka ninkan wuxuu ahaa saciid ibn lmusayib awowgiisuu ahaa saciid ibn lmusayib ibn xasin saciid ibn lmusayib ibn xasin ama ibn xasan ayaa la dhihi jiray saciid marka wuxuu yidhi awowgey magaca ayuu nebigu wuxuu ku yidhi bal anta sahlun buu yidhi sahal baa lagu yidhaahdaa markaasuu wuxuu yidhi waa yar wuxuu is yidhi iyaguna marka magacyadaa waxay ula bixi jireen xoogaa inay ad adayg iyo tusaan rasuulka ilaahay jiljilaaca ku jiro yii magacan yani sahal layidhaha nacam marka saasaana anagana saasaana aabahay iila baxay saciid markaasu wuxuu yidhi maa zaalat alxusuunatu fii ahlina mundu daalika alyowm nebigu markuusaa ku yidhi awowgay markuusaa yidhi oo nebiga hadalkaa uu ku celiyey ilal aana wuxuu yidhi ad adeygii iyo qallafsanaanti waa nagu jirtaa nacam reerkeen soomaks asmaada iyo marka calaaqa ka dhexayso iyo asmaada iyo dadka lagu magacaabayo calaaqa ka dhexeynaysa nacam nebiga saasuu u bedelayaan caleyhi salaatu wassalaam wahayara isma caasiyata caasiya magacaasna waa bedelayo fa samaaha jamiila ayuu u bixiyey iyadana wa qaala lirajuli ninba wuxuu ku yidhi masmuka magacaa qaala asram buu yidhi qaala bal anta zurca ayaa lagu yidhaha zurca lagu yidhaha buu yidhi asram yacni wax gooye waaye nacam wax jare wa samaa xarbanna silman buu u bixiyey calaadna wuxuu u bixiyey nabad nacam silman buu u bixiyey wa sama almutajica almunbacithu u bixiyey nacam almutajic almunbacith cagsi isku yahin qofka iska jiif waa cagsi maogta waa wahsi iyo caajisnimaa ku jirta ilaa maogta almunbacithna waxaa weeyaan midka wax kiciyo waay nacam oo kaca firfircoon wa ardan yuqaalu lahaa dhul layidhaha cafra samaahaa wuxuu u bixiyey khadra dhulkii cagaarnaa wa shicaba adalaalati dhulkan meel dhul la yidhaahdana samaahu wuxuu u bixiyey shicab alhudaa ayuu u bixiyey wa banu zaniya wa banu zaniya samaahum wuxuu u bixiyey bani rushda bani rushda ayuu u bixiyey qolada eekana wa bilcagsi dadka xunxun ee magacyada fiican watana aa ka bedeli jiray nabiga sala allahu aleyh ali wasalam abujahl oo kale abulxakamaa la dhihi jiray abujahl xaggee xigmad ku arkay iyo khayr marka nacam bal anta abujahlu yiri bal huwa abujahl abujahlin buu yiri nabiga sal ly slam waana magacaasaa ku dhegeyba asaga nacam oo hadda dadka abulxakam u yaqaan waaba yaryihiinba wax abulxakam u yaqaan mabale magacaasaa ku dhegey mar war xun waxaa u reebmay yani taariikhda waxaa uga haray wax aan fiicnayn waana si nin kastoo diin ka hor yimaado ama nebiga caleyh isalaatu wasalaam naco ina shaaniaka hoolabtara u taalnaa midka adiga ku nacaayo isagaa dabago-an oo khayr daro iyo taariikh xumo ay ka haraysaa wabilcagsi ninkii nebiga diintiisa u gargaaro u heliyana warafacnaa laka dikraka ayuu qeyb ka helaa nacan walidaalika asxaabtii maanta hadal wax fiicanaa ka haray taabiciintii kadaalika culimmadii waa weyneydna waa kan kitaabadoodaba aan akhrisanayno ayb waayahay abu daawuud fi ladab buu kusoo saaray iyadoo mucallaqa ah faslun fii siyaaxi diiki diiqa qayladiisa markau ka qayliya wanahiiqi dameerka yacnii qayladiisa isagana wanibaaxi eeyaha qayladooda wax dhan qaylo iyo ciid unbay noo tahay xayawaanka waa ciyaabaa layraa kulligood nacam soo ma kasin dadkana waa qaylayaan ciiddii baa marka kala duwan carabtu ayaga marka eyga markau ciyaayo nibaaxay dhahan nibaax ilkilaab dameeraha markay nahaqal ximaar bay kuleeyihiin diiq oo kale saaxa diiku bay dhahayaan wahaakada nacam waa luqa iska thariya nacam dakara abu hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wali wasalama qaala waxau yihi nabigu idaa samictum hadaad maqashaan nuhaaqa alximaari nuhaaqa alxamiiri dameeraha qayladooda fatacawaduu billahi ilaahay magangala min ashaydaani ka magangala fa inahaa ra'ad waxay aragtay shaydaanan shaydaan ilaahay baa tusay nebiga haddii uu noo sheegay annaga waa rumaysanayna waidaa samictum hadaad maqashaan siyaaxa diikati diiqa qayladiisana fasalu llaha ilaahay weydiista min fadlihi fadligiisa fainahaa ra'at malakan malag bay aragtay muttafaqun calayhi wacan jaabirin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam idaa samictum nubaaxa alkilaabi eeyaha qayladooda haddaad maqashaan wanahiiqa alxamiiri iyo dameeraha qayladooda bileyli habeenkii aad maqashaan fatacawaduu billaahi ilaahay magangala minhunna iyaga ka magangala fa inahunna iyagu yarayna maa laa tarawna waxay arkayaan waxaydnan arkaynin idinka akhrajahu abu daawuuda baa soo saaray waa xadiis saxiixun biuruqihi ah faslun fi lxariiqi xariiqa iyo gubashada markii ay dhacda yacni meel ay gubato maxaa la sameeyaa yudkaru can camri bni shucaybin waxaa laga sheegaya can abihi can jaddihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam idaa ra'aytum alxariiqa haddaad aragtaan meel gubanaysa ama olol iyo yacni gubasho fakabiruu takbiirsada fa ina atakbiira allahu akbarta yudfi'uhu wou daminayaay xadiidkan marka waa daciif sida mualifkuba uu ishaaro yudkaruba uu ka cabiray cuqaylina fi ducafaa buu kusoo saaray ibnu cadiy fi lkaamil ibnu sunnina camalu lyowmi walleyla ibnu casaakirna waa soo saareen duruq daciifa ayay kusoo saareen nacam faslun fi lmajlisi majliska fadhiga adkaarta marka fadhiga lagu akhriyaa ayaa halkan uu ka gelayaa marka nacam can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku waxau yidhi man jalasa qofkii fadhiista fii majlisin fadhi fa kahura ou bato fiihi laqaduhu majliskaa dhexdiisa ou ku bato laqaduhu hugunkiisa hugunkiisa iyo qayladiisa iyo qofkay ku badato fa qaala yidhaahdo qabla an yaquuma intuunan kicin ka hor min majlisihi daalika majliskiisa intaanu ka kicin ka hor yidhaahdo subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant astaqfiruka wa atuubu ilayk ilaa kafara allahu ilaahay waa u dhaafaa lahu isaga maa kaana fii majlisihi daalika fadhigiisaas wixii ka ahaaday oo dembi ah ilaahay waa u dhaafaya subxaanahu watacaala qaala tirmidiyu xadiidun xasanu saxiix marka xadiidkan waana sidaas oo waa xadiid saxeixa calaa shardi muslim ayuu xaakimku saxiix yeelay dahabina waa ku waafaqay waana say u yihaahdeen kafaarat lmajlis waa marka haddaad meel ku daahdo ku sheekaysato markii laga kacayo marka in sidaa la yidhaahdo wa fii xadiidin aakhara xadiid kale annahu idaa kaana fii majlisi khayrin majlis khayra haddii uu ku jiro kaana xadiid kale marka waxau ahaa annahu idaa kaana hadduu ahaado fii majlisi khayrin khayr majliskiis meel yacni diin lagu akhrinayo kutub lagu dhegeysanayo oo yacni haddii lagu haddii markii laga kacayo la akhristo ducadan ducadan yani hadda aan soo sheegin haddii lagu akriyo kaana wuxuu u noqonayaa adkaartii hadda aan soo dhaafnay ka daabici lahu tiimbaro iyo khatmi nacam ayay u noqonaysaa warqadda marka la qoro kadibaa tiimbaraha lagu dhuftaa soo maha nacam marka khatmi fiican iyo gebageba fiican bay u noqonaysaa haddii majliskii lagu dhameeyo nacam wa in kaana majlisa takhliiqin majlis isku dhex qasan haddou ahaana oo marna khayr lagu sheegaayo marna xoogaa shar lagu sheegaayo kaana kafaaratan lahu dembi dhaafa u noqonaya nacam soo ma kasin dembi dhaaf ayuu u noqonaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من قوم قلم الجيران يقومون من مجلس مجلس ككعايان لا يذكرون الله تعالى فيه الله آني كحسين إلا قاموا واستاغيان عن مثل جيفة حمار دمير بختيي بي ككعايان وكان لهم حان أهانيس حسرة نعم وكان لهم حان أهاني مرك حسرة شلي أي أهانيس أرنتا إذا خرجه أبو داود وغيره وصمرنا مد كان مد أدو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر وxuu yihi qلma kana rasuul الlahi slى الlhu عlيه wali wsلم waxaa yaraa nebiga sl ly slm yaquumu min majlisin majlis inuu ka kaco xataa yadcuwa ilaa uu kaga ducaysta bhaؤulaaءi اdacawaat ducooyinkan liasxaabihin oo uga duceeyo mejlis baaba yaraa nebigu uu ka kacayo ilaa ducooyinkan buu ku ducayn jiro asxaabtiis ugu ducayn jira allahuma aqsim lana min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wabayna macaasiik wamin daacatika ma tubaligunaa bihi jannatak wamin alyaqiini ma tuhawinu bihi calayna masaa'iba addunyaa allahuma maticna biasmaacina waabsaarina waquwatina ma axyaytana wajcalhu lwaariha mina wajcal ha'ranaa cla man dalamana wansurna cla man caadaana wla tajcal musiibatana fi diinina wla tajcal addunya akbara hamina wla mablaga cilmina wla tusalit calayna man laa yarxamuna allaahuma yaa allaahu allow iqsim lanaa ilaahu noo qaybi min khashyatika cabsidaada xaggeeda maa taxuulu bihi baynana maa shay taxuulu aad ku kala teedeyso bihi shaygaaba baynanaa annaga iyo bayna macaasiika iyo macaasidaada yacnii ilaahu khashyada waxaad nooga qaybisaa ad naga siisaa alla ka cabsiga wax annagii iyo macaasidii na kala teedayo yacni na kala dhexgalayo wa min daacatika daacadaadana maa tubaligunaa bihi jannatak waxaad naga waafajisaa ood nooga qaybisaa wax jannadaada na gaarsiinayo wa min alyaqiini yaqiinta xaggeedana maa tuhawinuu bihi calaynaa masaa'iba addunyaa wax aad noogu fududaynayso adduunyada masaa'ibteeda nacam wa allaahuma maticnaa ilaahu noogu raaxee biasmaacinaa dhegaheenna maqalkeenna wa absaarinaa aragyadeenna wa quwatinaa xooggeenna ma axyeytanaa inta aadna nooleynayso nacam inta aadna noolayso dhegaheenna iyo araggeenna ilaahu noogu raaxee nacam iyo xooggeenaba noogu raaxeeyo daacadaadii iyo khayr aan ku qabsanno oo noo barakeey wajcalhu alwaaritha minaa wajcalhu ilaahu yeel noo yeel annaga alwaaritha mina wajcalhu waxaad noogaga dhigtaa alwaaritha minaa mid annaga na dhexlo nacam midna dhexlo noo yeel nacam ayb oo yacnii caruur naga dhexasho khayrka iyo wanaagga wajcal ha'ranaa ilaahu aarsigeenna iyo argoosashadeennana waxaad ka yeeshaa calaa man dalamanaa annaga qofkiina dulmiyo aarsigeenna iyo argoosashadeennana ilaahu ciddiina dulmiso noogaga yeelou leeyahay nacam ayb marka ha'riga ama yacnii aarsiga markuu leeyahay yacni waxaad noogaga dhigtaa ciddiina dulmisay qofaanna dulminin aarsigeenna ilaahu ha geyni waay macnaheeda nacam oo qofka haddaanu isaga uusa ku dulminin haddii aad marka ka aargoosato waxaa weeyaan dhibaato iyo dembi bay leedahay nacam marka dadku in badanoo ka mid waxay sameeyaan waana dunuubta waaweyneyna ka mid tahay waxbaa lagu sameynaa qof baa dembi wax ka gelayo qof la dhashayo iskaga soo dhegaya marka ama qabiil qof la qabiila qofkaasoo kale uu aargoosi iyo ku sameynaa taas marka ilaahay subxaana wa tacaala raalli kama aha waana midda aan marka la ogolayn nacam ayb marka ayb marka wajcalhu lwaaritha minaa meeshaa marka damiirka ku jiro wajcalhu ah wuxuu u noqonayaa raaxadaas nacam wajcalhu wajcal ilaahu yeel hu raaxayntaas aan kaa dalbanay oo dhegaheenna iyo araggeenna iyo xooggeenna inaad noogu raaxayso ah yacni waxaad kaa ka yeeshaa alwaaritha minaa mid yacnii nalaga dhexla annaga nacam ay ijcal tamatucanaa bihi alwaaritha mina ay albaaqi mina mid naga hara annaga nacam ayb saasoo marka uu ku macnaynayaa ayb waxyaabahaas aan ku weydiisanayno tha'ri yacni waxa ah waxaan ujeedaa ah waxyaabaha marka allaahuma maticnaa biasmaacina wa absaarina wa quwaatina ma axyeytana wajcal ilaahu ka dhig hu raaxa raaxadaa aan noogu raaxaynayso araggeenni iyo maqalkeenni iyo xooggeeniiba alwaaritha mina mid annaga naga haro oo naga soo naga haro yacnii yacni adduunkana aan dib ugu dhaafno haddii marka araggaaga lagu barakeeyo maqalkaaga lagu barakeeyo xooggaaga lagu barakeeyo xataa kolka aad dhimato waxaa laga yaabaa in marka in ilaahay subxaana wa tacaala kaaga kuu reebo khayr uu kaaga reebo taas weyn marka midda u dalbanayo wajcal ha'ranaa aarsigeena ilaahu waxaad ka yeeshaa calaa man dalamanaa qofka ina dulmiyo korkiisa wansurnaa ilaahu nooga gargaar calaa man caadaanaa qofkii annaga nala collaytamo walaa tajcal musiibatanaa musiibadeennana ilaahu ha ka dhigin fii diininaa diinkeenna musiibada marka hadday kugu dhacayso adduun iyo diin adduun inay kaaga dhacdaa roon labadaas hadday diinka musiibo ay kaa gasho waa mushkiladiisu isaga marka aakhiro ayay kuu jiidayaa nacam musiibada musiibada diinta adduun keliya kuma eka aakhiray u jiidmaysaa laakiin musiibada adduunyo adduunyada unbay ku egtaha nacam waa kala daran yihiin ayb walaa tajcal idunyaa ilaahu adduunyada ha ka dhigin akbara haminaa murugteenna iyo himiladeenna midda ugu weyn ha ka dhigin ilaahu adduunyada walaa mablaqa cilminaa cilmigeenna meesha ugu dambaysa ee uu gaarana ilaahu adduunya ha ka dhigin nacam walaa tusallit calaynaa ilaahu ha nagu salladin korkeenna ha ku salladin man laa yarxamunaa qof ha noo naxariisanaynin axad aan naxariis noo gelaynin axad aan naxariis noo gelaynin ilaahu yani ha nagu salladin ayb qaala tirmidiyu xadiidun xasanun buu yidhi marka ducada nebiga caleyh isalaatu wasalaam marka duco jaamica weeyaan oo markaa aad iyo aad u kheyr adduuniya kheyr aakhiraba koobayso jawaamicilkelimnimana ay ku jirta weeyaan ayb faslun fii ru'yati ahli lbalaa faslun fi lgadab dhinacam carada qofka markuu caroodo muxuu samaynayaa marka adkaarta uu la imaanayo maxay tahay ayb faslun fi lgadab carada ayay u fasal tahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waimaa yanzaqannaka hadduu ku qunjiyo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa nasqun yani taabasho masi ama qunjin fastacid billaahi ilaahay magangal inahu alle huwa isago asamiicu weeyaan alla maqlid badan alcaliimu ee cilmi badan wa qaala sulaymaanu bnu surad waxau yidhi kuntu jaalisan waxaan ahaa mid fadhiyo maca rasuulillahi rasuulka la fadhiya sala allahu caleyh waali wasalama wa rajulaani laba ninna yastabaani ay iscaayayaan wa axaduhumaa midkoodna qad ixmara wejhuhu wejigiisa uu guduutay wantafaqad owdaajuhu yacnii xablulmari o wariidkiisa meeshan yacni halbowlayaalka halkan ku yaalla xididada labada geesee yacnii dhuunta ku taallana ay barartay kacday yacni faqaala rasuulullaahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi innii la aclamu waxaan garanayaa kelimatan kelmad low qaalahaa haddii uu yidhaahdo ladahaba canhu maa yejid waxaan uu dareemayaba ay ka tegi lahaayeen low qaala hadduu dhaho acuudu billaahi min ashaydaani arajiim dahaba canhu maa yejid waxaan uu dareemaya waa ka tegayaan marka alowdaaj wantafaqat owdaajuhu owdaajta waxaa weeyaan labada xidid ee dhuunta labadeeda gees kala marto nacam oo qofku marka uu qayliyo ama uu caroodo la arkayo yacni soo kacayaan muttafaqun calayhi wacan cadiyata bni curwa qaala marka isticaadadii baa lala imaanayaa marka shaydaan baa waxaan wato acuudu billahi min ashaytaan rajiim bau la imaanayaa qofka walidaalika riwaayada riwaaya waxay leedahay ninkii waa loo sheegay rasuulkii wuxuu ku leeyahay acuudu billahi min ashaytaan rajiim dheh markaasuu wuxuu yidhi abii junuunun waalima anay igu jirto yiri nacam manaa waalan buu yidhi xanaaqii baa aad uga sii tanbate wacan cadiyata bni curwa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam ina algadba caradu min ashaydaani bay ka ahaatay waina ashaydaanana khuliqa min naarin baa laga abuuray wa inamaa tudfa'u nnaaru naarta ama dabka waxaa lagu damiyaa bilmaa'i biyo fa idaa gadiba axadukum midkiin hadduu caroodo falyatawada'a ha weysaysto dakarahu abu daawuud imaam axmedna waa weriye curwat bni moxamed ibni sacdi ayaa ku jiro ibn xibaan cidaan ahayn ma aynan tawhiiqinin nacam xaafidkuna taqriibka wuxuu ku yidhi maqbuulun yacni cinda almutaabaca weeyaan haddii la mutaabaceeyo xadiidkan marka haddii mutaabaca loo helo xasan bau noqonaya haddaan loo helinna dacfigiisuu baaqi ku ahaanaya faslun fii ru'yati ahli lbalaa'i dadka dhibaatada ay ku dhacday belada qofka ay ku dhacday haddaad aragto maxaad dhehaysaa qof dhibaataysan baad aragtay oo dhibaato ay ka muuqato maxaa dhehaysaa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal man ra'aa qofkii arko mubtalan qof ibtilaysan faqaala yidhaahdo alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima ibtalaaka bih wafadalanii calaa kathiirin miman khalaqa tafdiila lam yusibhu dalika albalaa qofkii qof ibtilaysan arka ee yiraa allah ammaanoo dhan ay u sugnaatay alladii caafaanii allah iga caafiyey mima ibtalaaka bihi wuxuu adiga kugu imtixaanay wafadalanii iga fadilay ayb wafadalanii iga fadilay aniga calaa kathiirin in badan miman khalaqa w kuwa abuuray ah tafdiilan fadilitaan iga fadilay qof hadduu saa yiraa lam yusibhu dalika albalaa baladaa ku asiibi mayso ma ku dhacayso qaala tirmidiyu xadiidun xasanun buu yiri waana sida uu yiri duruqii shawaahid buu leeyahay macnahiyaduna maaha inaad isaga maqashiinaysa nacam qofkii yacni balada qabay alxamdulilah aladii caafaanii mima btalaaka bihi inaad isaga maqashiisa maaha sababta waxaa weeyaan isagii baad ku diganaya markaas nacam hoosta unbaad u dhehaysaa nacam aafaduna dema balaayaduna waxyaaba badan bay noqon kartaa nacam waxaa laga yaabaa qof ilaahay tawfiiqda diinigaa seejiyey oo dhibaato yani xagga diinka mushkilo ka haysata inaad aragto alxamdu lilah aladii caafaanii mima btalaaka bihi wafadalanii calaa kathiirin miman khalaqa tafdiila sidaa ayaad dhahaysaa faslun fii dukhuuli suuqi suuqa gelitaankiisa ayuu fasaleya can cumar bni alkhadaab radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalama qaal man dakhala suuqa suuqa qofkii galo faqaala yiraa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiit wahuwa xayun laa yamuut alla waa mid noolan dhimanaynin biyadihi alkhayru khayrka gacantiisuu ku jiraa wa huwa calaa kuli shayin qadiir kataba allaahu lahu alla wuxuu u qorayaa alfa alfi xasanatin milyan xasano ayuu u qorayaa kun kun oo xasano kun kumaad waa hal milyan waay wa maxaa canhu wuxuu ka tirayaa alleh alfa alfi sayi'atin kun kun oo sayi'o wa rafaca lahu alla wuxuu kor yeelayaa alfa alfi darajatin kharajahu tirmidiy baa soo saaray tirmidi isagu marka waa daciif yeelo wuxuu yihi xadiidun gariib isnaadka xadiidka laakiin mundiri fi targiib waa ku xasaniyey nacam ayb xadiidku marka bimajmuuci duruq sheekh ilalbani isaga waa xasaniyey nacam ayb marka xadiidkan marka waana culummada waa isku hayaan qaarkood waa daciif bay dhahaan qaarkoodna marka way xasaniyaan ayb wacan buraydata radia allaahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku waxa uu ahaa kaana rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa kharaja ila suuqi suuqa hadduu u baxo qaala wuxuu dhahayay bismi illaah allaahuma inii as'aluka min khayri hadihi suuq suuqan khayrkiisaan ku weydiisanayaa wa khayri maa fiiha waxa ku dhex jira khayrkiisa wa acuudu bika min sharihaa baan kaa magangelayaa wa shari maa fiiha allaahuma inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa allow an usiiba fiiha in laygu asiibo yamiinan faajiratan dhaar yani been ah aw safqatan khaasiratan ama gorgoro khaasiro oo wax khasaariso ayaan ilaahay kaaga magangela in laygu asiibo yacnii dhaar beena in laygu qaldo ilaa suuqyada waa lagu dhaartaa ma ogtahay beec yacnii laygu yacnii khasaare i gelinayana ilaah waa kaaga magan galay isnaadu haada amhalu min alawali kan isnaadkiisa waa ka fiican yahay buu yidhi kan hore kii hore nacam laakiin waa xadiidun gariibun fardun weeyaan ibnu sunnina marka madaaruhu calaa rajulin samaahu ibnu sunni waalasbahaaniyu moxamed bnu abaan aljucfi bukhaarina uu kunye ahaan ugu keeno abu cumar oo ugu kunyeeyey laa yutaabacu caleyhi buu bukhaari yidhi dahabina talkhiisu lmustadrag wuxuu ku yidhi laa yucrafu ibnu maciinna waa daciifiyey ninkaa marka xadiidkana dacfi baa ku sugan isaguna waayahay suuqu marka waa meelaha ugu daran waayo shaydaanka marka wuxuu ka mutaa calankiisa nacam waana meelaha ugu sharta badan biqaacda dhulka suuqyada waay nacam marka lagamana maarmo qofku marka inuu yacni waxaa weeyaan uu iska ilaaliyo faslun fi nnadari fi lmir-aati miraayadda qofku markuu isku fiiriyo muxuu dhahayaa nacam ayb miraayaddii markuu isku arko jasadkiisii oo u jeedo muxuu dhahayaa yudkaru can anasin radia allahu canhu waxaa laga sheegaya qaala wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalama idaa nadara wajhahu fi lmir-aati hadduu ku arka qaala wuxuu dhahayay alxamdu lilahi aladii sawaa khalqii ammaanoo dhan allah iskale allihii abuuristeyda toosiyey oo yacni ekeeyey facadalahu yacnii simay wa karama suurata wejhi wejigeyga suuradiisana maamuusay oo karaameeyey faxasanaha hagaajiyey wajcalanii min almuslimiinana iga dhigay wayudkaru yudkaru buu ka cabiray marka sheekhu waa in dacfi marka uu ku jiro wa can caliyin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh waali wasalam kaana idaa nadara wajhahu fi lmir-aati wejigiisa hadduu miraayadda ku eega qaala wuxuu dhahayey alxamdu lilaah allaahuma kamaa xasanta khalqii abuuristeyda sida aa u wanaajisay faxasin khuluqii dabeecadeydana ilaahu hagaaji nacam kan marka isaga waxaa weeyaan labada xadiidba waa daciif ibnu sunni iyo keyrkii baa soo saareen labada sanadna marka waa laba sanado aad daciif oo min xadiidi ibni cabaas iyo min xadiidi caaishana laga soo bixiyey nacam oo sanadka laba daciif baa ku jira yani labada sanadba dacfi xoog badan baa ku jira qofku marka marka uu leeyahay marka abuurista alla subxaanah watacaalana de daa'iman iyadoo iska wanaagsan tahay dad adduunyada ninka ugu madow tahay ama ninka ugu gaaban tahay ama ninka yacni ugu caataysan ama ninka ugu buuran qofka uu yahay yaa abuuri kara kaasoo kale ilaahay unbaa samay kara nacam haadaa khalqullaahi fa aruunii maadaa khalaqa aladiina min duunihi nacam soo ma kasin abuurista alla waa tanaa bal waayahay ilaahay wixii ka soo haray maxay abuuri karaan ee marka qofku ma aha yacni inuu u arko abuurista alle inuu ka ay la xumaato aaday khatar u tahay shaydaankaa dadka wuxuu ku dhiirigeliyaa abuurista alle inay xun tahay oo ayagu marka ay bedbedelaan oo walaa yugayiruna khalqallahi waa ka ilaahay dhahay shaydaanka markuu ka warramay faslun fi lxijaamati xijaamadii toobinta can caliyin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala ll ly slam man qara'a aayata alkursiyi qofkii aqriya cinda alxijaamati toobinta agteeda kaanad lahu waxay u noqonaysaa manfacata xijaamatihi xijaamadiisa ama toobintiisa manfacadeeday u noqonaysaa ayb marka xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira qof majhuula nacam ibnu kathiirna inuu yani dacfigiisa uba cadeeyeyba faslun fi ladani idaa faslun fi luduni idaa tannat kan wuxuu fasal yahay dhegtii idaa tannad haddii marka idaa tannad taniin ludun waxaa la yidhaahdaa dhegtii in qofka oo wax ka maqmaqlo oo shururuq iyo waxa oo ka maqla nacam soo makasin dawiyun ka dawiyi naxli shururuq oo kale inuu dhegihiisii uu ka maqlayo nacam marka hadday dhegtu saas ay tahay ay ku dhacda maxuu la imaana marka can abi raafici radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lah sal ly slam idaa tannat udunu axadikum falyadkurnii ha i sheega aniga ha i xuso waliyusalli calaya ha igu salliyo walyaqul ha dhaho dakara allaahu bikhayrin ilaahay khayr ha kuu sheego man dakaranii qofkii dakara allaahu bikhayrin alla khayr ha ku xuso man dakaranii qofkii yani i sheego ayb xadiidkan isagana waa daciifun jiddan weeyaan nacam qaarkood mawduucaadkayba ku dareen soo ma garanin faslun fi raju marka isagu haythami nuurdiin haythami wahmi aad u daran buu ku dhaco xadiidkan wuu xasaniyey laakiin waxaa weeyaan bacdi naasna xadiidkan wayba ku dhegeenoo madhab bay waxay uga dhigtaan istiaaada alistiqaathatu bikayr illaah halkaana mau ku cadaba alistiqaathatu bikayr illaah faslun fi rijli idaa khadirad ayb oo xadiidka waxaa ku jira cali ibnu muxamed ibnu cubaydillaahi ibn abi raafic ayaa ku jira wahuwa daciifun jiddan weeyaan ibnu lqayimna wuxuu ku xusay almanaaru lmuniif kitaabka oo uga hadlo oo wuxuu yidhi kulu xadiidin fii daniini luduni fahuwa kadib uu yidhi ibnu lqayim xadiid kastaoo daniini udun ku saabsan waa been uu yidhi nabiga ma dhihin sala allahu aleyh ali wasalam kitaabka almanaaru lmuniifkuu ku yidhi faslun fi rijli idaa khadirad lugta idaa khadirad hadday kabaabiyooto oo ay kogto nacam muxuu dhahayaa can ilhaytham ibni xanash qaala kunaa cinda cabdillaahi bni cumar ayaan ag joognay radia allaahu canhumaa fakhadirat rijluhu lugtiisa ayaa isku soo yacnii ayaa lugtii baa ka kabaabiyootay ayb markaasu wuxuu yidhi faqaala lahu rajulun ninbaa wuxuu ku yidhi udkur axaba annaasi ilayka dadka qofkaad ugu jeceshahay sheeg magaciisa faqaala yaa muxamed buu yidhi fakaanamaa waxaadba moodaa nushida min ciqaalin in dabar laga furayba nacam asna ibnu sunni baa soo saaray isnaad daciifa buu ku soo saaray laba cilaana uu leeyahay alhaytham baa ku jira oo majhuul ah cilada kalena anahu min riwaayati abi isxaaq asabiici waqad cancana abi isxaaqna waa mudallis nacam labadaa cilaa xadiidka ku jirto nacam ayb marka tajaaribtuna hadda waxba kuma sugnaadaan oo xadiid kuma sugnaado tajruba bimujaradi tajruba xadiid kuma sugnaanayo nacam ayb wa can mujaahidin midan kale halkaana istiqaahana deliil u noqon mayso udkur axaba annaasi ilayka ninka aad ugu jeceshahay adduunka sheeg hadda waayahay istiqaaha haddii kan laga dhaliyo waxaa imaanaysa marka nin allaale markan ama ha xumaado qofkaad jeceshahay ama ha wanaagsanaado inaad magaciisa iska sheegtood ku istiqaahoota marka marka qolada ayagu laftirkooda istiqaahada banaynayaan ma ogolyihiin dadka faasiqiinta in istiqaaho la weydiista dhintay qofka ka waran hadduu nin faasiqaba jecel yahay maalan yaa fulaan miyuu dhahayaa nacam iyaga laftirkooda xujo kusoo noqonaysay noqonaysaa wacan mujaahidin qaal khadirat rijlu rajulin nin lugtiisa ayaa kabaabiyootay cinda bni cabaas radia allahu canhuma faqaala lahu bnu cabaas wuxuu ku yidhi udkur axaba annaasi ilayka faqaala muxamedun sala allahu aleyh waali wasalam buu yidhi fadahaba khadaruhu marka lugtii kabaabiyadii waay tagtay waa mawduuc khiyaathu bn ibraahimaa ku jiro waa macruuf weliba ninkan beento macruuf ku yahay waa ninkii mahdi mahdigii khaliifadii cabaasiyiinta ninkii beenta usameeye xadiidka beentaa u sameeyey waay nacam laa sabaqa ilaa fii naslin aw khufin aw xaafirin aw janaaxin ou ku darsaday xadiidkii nacam aw janaaxin been waa nebiga ma dhihin boqorkaasaa qooleyda jeclaay markaasuu marka qooleydiiba ugu daray marka faslun fi daabati idaa tacisad daabadii ayuu u fasilay idaa tacisad haddii ay hantaaturooto oo ay markaa yacni ay kufid ku dhowaato can abilmaliix can rajulin qaal kuntu radiifa nabiy bana sala allahu aleyh waali wasalam facaharat daabatuhu daabadiisa ayaa hantaaturootay faqultu waxaan ihi tacisa shaydaanu shaydaan ayaa hoogay faqaala laa taqul hadhihin tacisa shaydaanu fainaka idaa qulta haddaa dhahdo daalika kaagaas tacaadama waa isla weynaanayaa shaydaankii xataa yakuuna mithla albeyt ilaa uu guri ka ahaadaba kala ekaada nacam wayaquulu wuxuu dhahayaa biquwatii awoodaydan saan ku sameeyey oo aan yacni daabadan aan anaa hantaatureeyey walaakin qul waxaa tiraa bismi illaahi dheh fa inaka adiga idaa qulta daalika haddaa saa tiraa tasaaqara shaydaanku waa yaraanaya xataa yakuuna mithla dubaabi ilaa uu tixsi oo kale ka ahaadaba xadiidkan abuu daawuud bisanadin saxiix buu kusoo saaray jahaalada saxaabigan waxba ma dhibayso oo saxaabiga inaan magaciisa la aqoonin nacam can rajulin qaala kuntu radiifa nabiy ninkaa waa saxaabi dhib male marka saxaabiga haddii rajul la dhaho iyo haddii imraa la dhaho iyo soo ma garan xadiidku marka waa saxiix qofku marka haddoo hantaaturoodo ama daabadda ay hantaaturooto kale waxay ka yani si uun uga yani tacathur ay samayso dhagax iyo wax lamida ay ku kufto bismillaahi qofka inuu yiraahdo saasaa fiican oo haddaanu bismillaahi dhihinoo shaydaankii uu markaa galo shaydaankii waa isla weynaanaya marka faslun fii man ahdaa hadiyatan qofkii hadiyad soo hadiyeeyey oo duciya lahu loona duceeyey muxuu dhahayaa isagana hadiye ayuu qof siiyey waa loo duceeyey isagana muxuu samaynayaa can caaishata radia allahu canha qaalat uhdiyat lirasuuli illaahi sala allahu aleyh waali wasalam shaatun nabiga ribaa loo soo hadiyeeyey qaala waxa uu yidhi iqsimiihaa qaybi fakaanat caaishatu caaisha waxay ahayd idaa rajacat ilkhaadimu khaadimku haddii uu soo laabto taquulu waxay dhehaysa maa qaaluu maxay dheheen khaadimka marka inta dadkii baa loo geegeeyey neefkii marka khaadimka uu soo laabto waxay ku odhanaysa maa maa qaaluu dadkaad siisa maxay soo yiraahdeen taquulu lkhaadimu khaadimku waxay dhehaysay wuxuu dhahayey qaaluu baaraka allaahu fiikum saasay dhahayeen fataquulu caaishatu iyadana waxay dhehaysay wafiikum baaraka allaahu allah idin barakeeya idinkana dhexdiina naruddu calayhim waanu ku celinaynaa mithla maa qaaluu waxayna yidhaahdeen oo kalean annaguna ugu ducaynaynaa wayabqaa ajrunaa lanaa ajirkana annaga ayuu noo ahaanayaa nacam xadiidka isaguna marka ibnu sunni bisanadin jayid buu kusoo saaray waxaa laga qaadanayaa marka qofka hadduu kuu duceeyo hadiye intaad siiso oo kuu duceeyo adna inaad u duceysa nacam ajrigiioo khaalisa marka meel kuu dhigmaayo adiga waqad balagnaa waxaana soo gaartay buu yiri canhaa fi sadaqati sadaqadana naxu daalika kanoo kale naxu daalikaana soo gaaray faslun fii man umiida canhu aladaa wasaqda yacni qofkii laga zuuliyo wasaq baa lagaa qabtay qashin iyo wax lamida maxaa leedahay marka can abi ayuub alansaariyi radia allahu canhu anahu tanaawala min lixyati rasuuli llahi sal ly slam nebiga gerkiisa wuxuu ka qabtay adan wax yani qashin wax ah faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalama masaxa allaahu canka yaa abaa ayuub maa takrahu waxa aad kahanaysa allah kaa masaxo wafii wajhin aakhara laa yakun bika suu'u yaa abaa ayuub xumaan kuuma ahaato abu ayuubow waa xadiis daciifa wacan cumara radia allaahu canhu anahu akhada min lixyati rajulin nin garkii ayuu wuxuu ka qabtay ow ra'sihi madaxiisa shay-an wax faqaala rajulu wuxuu yidhi sarafa allaahu canka suu'a xumida allah kaa leexiyo faqaala cumaru radia allaahu canhu sarafa allaahu cana suu'a annagana allah naga celiyo yidhi xumaanta mundu aslamnaa intaan islaamnayba walaakin idaa ukhida canka shay-un haddii marka sarafa allaahu cana suu'a ilaahay xumida waa naga leexiyey mundu aslamnaa intaan islaamnay walaakin idaa ukhida canka shay-un haddii wax lagaa qabto faqul dheh akhadat yadaaka khayran gacantaada khayr ha qaadato sidaa dheh buu yidhi xadiidkan waa mawquuf oo isnaadkiisu uu jayid yahay faslun fii ru'yati baakuurati athamari miraha marka ugu horreysoo soo baxo arkitaankiisa maxaa la dhahayaa beer baad leedahay miraha kaaga soo go-ay marka ugu horreyso miraha uu soo go-o kan ugu horeeyo kan ugu horeeya miraha ugu horeeya qaala abu hurayrata radia allahu canhu kaana naasu dadka waxay ahaayeen idaa ra-ow hadday arkaan awala thamari miraha kan ugu horreeya jaa-uu bihi ilaa rasuulilah nebigay u keenayeen sala allahu aleyh ali wasalam miraha midka ugu horreya intii soo gooyaanay nebiga u keenayeen fa idaa akhadahu rasuululah hadduu nebiga qaato sala allahu aleyh ali wasalam qaala wuxuu dhahay allaahuma baarik lanaa fii thamarina ilaahu miraheenna noo barakee wabaarik lanaa fii madiinatina magaaladeenna madiinana allah ilaahu noo barakee wabaarik lanaa fii saacinaa suuskeennana ilaahu noo barakay wa baarik lanaa fii muddinaa mudkeennana ilaahu noo barakee huma yucdiihi wuxuu siinaya asqara man yaxduru kan ugu yar dadka meeshaa joogo min alwildaani ilmaha ka mida caruurta midka ugu yaruu siinaya marka miraha isagan kharajahu muslim muslim baa xadiidka soo saaray marka sidan baa sunna ah marka nacam faslun fi shayi yucjibuhu waxaa qofka faslun fi shayi shayga yucjibuhu cajab gelinaya qofka wayakhaafu caleyhi lcayna isha oo uga baqaya marka waxa ku cajabgeliyaad aragtay il baadna uga baqaysaa see ula tacaamule ayb qaala allahu tacaala alla subxaanah wa tacaala waxa uu yidhi walowlaa id dakhalta jannataka walowlaa id dakhalta ay hallaa id dakhalta markaad gashay jannataka beertaada qulta dhahdid maa shaa allahu laa quwata ilaa biاllah waqaala anabiyu sala allahu aleyh waali wasalam alcaynu xaqun isha waa xaq walow kaana shayun shay haddou ahaan lahaa saabiqa alqadari qadarka midkii ka hormarayo la sabaqathu alcaynu ishaa ka hormari lahayd xadiidun saxiixun wyudkaru can اnabiyi salى اllahu alيyh ali waslama qaal idaa ra'aa axadukum maa yucjibuhu fii nafsihi midkiin haddou arko wax cajab gelinaya nafsadiisa oo ka dhex arko ou maalihi ama maalkiisa falyubarik calayhi ha u barakeeyo faina alcayna xaqun ishu waa xaq adaa is ilaysan kara xataa wax ku cajab geliya naftaada hadaad ka aragto maa sha allahu laa quwata ila bilah sidaa dheh wayudkaru can اnabiyi salى اllahu alيyh ali waslama qaal man ra'aa shayئan faacjabahu shay qofkii arko uuna cajab geliyo faqaala yidhaha maa sha allahu laa quwata ila biاllah lam yadurahu caynun ilma dhibayso yacni laa yusiibuhu lcayn ilma asiibayso wayudkaru can اnabiyi salى اllahu alيyh ali wasalam annahu kaana idaa khaafa hadduu ka cabsado an yusiiba shayan bicaynihi shay inuu yani bicayni an yusiiba shay-an shay inuu asiibo bicaynayhi labadiisa indhood ku asiibo qaala wuxuu dhahay allaahuma baarik fiihi ilaahu barakee walaa tadurahu hana dhibin ayb xadiidkan waa sanadkiisu waa daciif nam wyudkaru uuna ka cabiraba sheekha wa qaala abuu saciidin radia allahu canhu kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku wuxuu aha yatacawadu mid ka magangelaya alla min aljaani jinniga wa cayni linsaani insaanka ishiisa xataa nasalat ilmucawidataan ilaa ay ka soo degeen falamaa nasalataa markay soo degeen akhadahumaa iyagoo qaatay wa taraka maa siwaahumaa wixii ka soo harana waa ka tegey waxyaabihii kale yacni oo ku alla magangeli jiray waa iska daayo iyagoo ku gaabsaday waa qaala tirmidiyu xadiidun xasanun weeyaan buu dhahe waana sida uu yidhi bal waaba saxiixo sanad saxiixa buu kusoo arooray ibnu maaja iyo nasaa-ina way wariyeen faslun fi lfa'li waadiyarati faalka iyo yacnii baasaysiga qaala anabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu yihi laa cadwaa cudur laysqaadsiiyaa ma jiro oo cudurka allah keeno mar walbo walaa diyarata baasaysina ma jiro wa asdaquha alfa'lu kan ugu run badanna diyarada alfa'lu weeyaan waa samasaadsiga faalka hadda waxaa loo jeedaa in wanaag la saadsado qaaluu waxay dhaheen wama alfa'lu fa'ligu waa maxay qaala alkalimatu alxasanatu kelmadda wanaagsan yasmacuha arajulu qofka uu maqlayo weeyaan ee ma ahan faalka midka hadda dadku dhigaan oo markaa ay qeybka iyo ku sheegtaan kaas waa dembi waana kahana ayb wa kaana rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku wuxuu aha yucjibuhu alfa'lu samasaadsiga ayaa cajab geli jiray nebigu ou jeclaa mithla maa kaana fii safari alhijrati markuu safarkii hijrada ku jiray falaqiyahum rajulu nin baa la kulmay faqaala wuxuu yidhi masmuka magacaa qaala wuxuu yidhi buraydatu burayda ayaa la yidhaahdaa qaala waxau yidhi barada amrunaa arrinkeenna waa qaboobay buu yidhi markan nacam ayb xadiidkan sheekh wuxuu le ma dul istaagin kutubta aan aqaano musanifkuna laba safxa kadib wuxuu sheegay anahu fi sixaax inuu ku jira nacam waayahay wa qaala waxa uu yidhi raaytu fii manaamay ra'aytu fii manaamii riyadeydan waxaan ku arkay kaanii fii daari cuqbata bni raafican oo joogo nacam riyan waxaan ku arkan oo daartaas joogo ninkaa daartiisa oo utiinaana loo keenay min rudabi ibni daab ibni daab yacnii rudabkiisiina naloo keenay rudabkaa fa awaltu waxaan ku ta'wiiliyey oon ku macneeyey alrifcata sarraynta lanaa inay annaga noo sugnaanayso fi dunya adduunka waalcaaqibata ciribta sanna lanaa inay annaga noo sugnaanayso fi laakhirati aakhiro wa ana diinanaa diinkeennana qad daaba inuu wanaagsanaaday awalba waa wanaagsanaayey yacnii inuu soo daahirayo diinkeenna ayb marka waxyaabaha qofka ou arko oo kale inuu wanaag ka arkaa fiican nacam haddii aad marka qof magaciisa nebigu waana sameey jiray saas markii sulxulxudaybiya la qoraayey markuu yimid ninkii suhayl ibni abi saalix marsuhayl markuu yimid waa tii ou marka dhahay nebiga qad sahula amrukum arrintiinu hadday sahlanaatay yiri marka dadka asmaa'dooda ayuu wanaag ka saadsan jiray rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam qofku inuu mutashaa'im iska ahaada lama rabo mar walba un ou noqdo qof xumaan un sugaayo ma fiicna waa laga fiican yahay taas wa ama diyaratu diyarada baasaysiga faqaala mucaawiyatu bnu lxakam radia allahu canhu qultu waxaan idhi yaa rasuula allah minaa rijaalun yatadayaruun dad baasaystaa nagu jiro qaala wuxuu yidhi daaka shay-un waa wax tajiduunahu aad ka helaysaan fii suduurikum idinka unbaad laabtiinna unbaad ka helaysaan waxaas falaa yasudannakum eedanihiina yowsa idinka celinin iyo waxaad damacsantihiin haadihi alaxaadiidu fi sixaaxi bay ku sugan tahay wa can curwata bni caamir qaala waxa uu yidhi su-ila rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam waxaa la su-aalay can idiyarati baasaysiga faqaala asdaquha alfa'lu kan ugu fiican waa samasaadsiga walaa taruddu musliman muslimna ma celiso yani celinin waayo ayb waa khabarun bimacna nahyi yani muslim yaysan celinin waidaa ra'aytum shayan haddaad aragtaan takrahuunahu aad nacaysaanna faquuluu dhaha allaahuma laa ya'tii bilxasanaati ilaa anta ilaahu xasanaadka lama yimaado adiga unbaa la timaado walaa yadhabu bisayi'aati xumidana ma tegsiiyo ilaa anta adiga unbaa tegsiiyo walaa xawla walaa quwata ilaa billaah abu daawuud baa soo saaray isnaadkuna waa dacfi baa ku jiro nacam oo curwat bnu caamir ayaa ku jiro xaafidku uu yidhi mukhtalifun fii suxbatihi nacam mukhtalafun fii suxbatihi ayb wa riwaayati xabiib bin abi thaabitna waa yahay way tahay waana mudalis waqad cancana ayb marka adiga inay waxaani kaa saaraan lama raba yani inay waxaani diyarada ama baasaysiga inay dantii aad lahayd kaa joojiyaan ma aha dantaada iska qabsa waxaa nacaysa markaad aragtan ilaahay magan gal nacam sidaasuu kuleeyahay diyarada iyo baasaysigana qolo walbaa wax unbay baasaysataa wax la tirin kara ama la koobi kara maba aha nacam faslun fi lxamaami xamaamka ayuu ufasaliya xamaamka meelaha hadda waxaa weeyaan un lagu qubaysto oo biyaha kulul leh oo soona maa la dhahaa nacam soonooyinka meelaha suuna nacam suuna meelahaas baa hadda xamaamku macnuhu macnihiisu saas weeyaan nacam can abi hurayrata radia allahu canhu marfuucan wa mawquufan wahuwa ashbahu mawquufkaana uu u eg yahay hadalka abu hureyre inuu yahay qaala nicma albeyt alxamaam beyt ayaa wanaagsanaaday alxamaamu almaqsuusu bilmadxi alxamaam weeyaan yadkhuluhu lmuslimu muslimkaa galo idaa dakhalahu hadduu galo sa'ala allah aljannata jannaw alla weydiista wastacaadahu min annaar naarna alla wuu ka magan galaa xadiidkan isagu marka waa daciifun jiddan oo yaxya bnu cubaydillaahi baa ku jiro oo huwa bnu cabdillahi bni mawhib xaafidku waa matruugu yiri ninkan marka xadiidkan ma soo aroorin xamaamka isaga marka yacni maba laga aqooninba dhulkaas xijaaz dhulkan shaamaa loogu yimid markii dambena de qofku ma geli karaa wuu isticmaali karaa haddii laakiin cawrada uu asturto oo markaa dee haween iyo rag aysa isla gelaynin oo dadku cawradooda nimankuna cawradooda ay u asturan tahay haweenkuna ayaga waa laga reebay inay galaan maba aha sababtoo ah dharkooda inay meelaan gurigooda ahayn ku dhigtaan maba ahaba nacam soo ma kasin taasaa marka iyada kusoo aroortay wabillahi tawfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam kitaabka sheekh intaanuu ku dhammaaday ilaahay sheekh waxaan u weydiinaynaa dembi dhaaf inuu siiyo oo miisaanu xasanaatihi oo ugu kabo maaddo aad iyo aad u badan buu soo koobay maca daalika maadadan intan kuma koobna adkaartu intan waa ka badan tahay waxyaaba badan baanu uusan sheegin marka sheekh ilalbanina raximahu llahu tacaala kitaabka waa ka shaqeeyey waana ku dadaalay isoo saxiixa gaarna waa loo daabacay isagoo uu takhriijiyey oo kitaabkan laftirkiisa weynna waa kana oo takhriijkiisaana isticmaalaynay isagana ilahay waxaan uga baryaynaa inuu fii miisaani xasanaatihi oo ugu kabo annagana uu nagu anfaco kuwii ku dhaqmana uu naga dhigo wabillahi tawfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam